إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodbada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada bangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka ayaa waxaa gaari looga gubay deegaanka mubaarak ee shabeellaha hoose khasaaro nafeed ayaa ka dhashay kooxo tuugo ah oo rasaaseeyey gaari dhakaab ah oo ku sii jeeday magaalada gaalkacyo mid ka mida culimmada diinta islaamka ayaa si qoto dheer uga hadlay doorashooyinka dimuqraadiga ah ee ay qabato dowladda federaalka waxaa mar kale dib u dhacay shirkii ka dhanka ahaa dowladda federaalka ee magaalada dhuusamareeb uga furmi lahaa madaxda maamul goboleedyada maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro u qabtay bahda caafimaadka ee degmooyinka jilib iyo saako kulan looga hadlayay dhibaatada ay xabashada etoobiya ku haysa bulshada deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ayaa deegaankaas ku dhex maray xubno ka tirsan wilaayada hiiraan iyo waxgaradka halgan u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
warkiioo fitan ciidamada bangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka ayaa waxaa gaari looga gubay deegaanka mubaarak ee shabeellaha hoose warkan waxaa inoo faahfaahinaya weliye maxamed cali ciidamo ka tirsan kuwa baangaraaf ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax habeenkii xalay lagula beegsaday meel duleedka ka ah deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose ciidanka ayaa doonayay inay waxyeello u geystaan dadka beeralayda ah iyagoo xilli saqdhexaha si dhuumaalaysi ah uga soo tegay jannaale soona aaday dhanka mubaarak dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u muuqday kuwa la socda dhaqdhaqaaqooda ayaa weerar la beegsaday ciidanka daacadda u ah maraykanka gaari cabdibila ah ayaa waxay ku waayeen qarax weyn oo deegaanka duleedkiisa ku qabsaday halkaasoo sidoo kale ay askari uga dhimatay sida aan ka soo xiganay ilawareedyo kala duwan daqiiqada kadib qaraxa waxaa u soo degtay diyaarad taasoo qaaday meydad iyo dhaawacyo waxaana ay goobta uga carareen gaarigii laga qarxiyey ciidanka bangaraf ee uu ku shaqaysto maraykanka ayaa u muuqanaya kuwa ku fashilmay istaraatiijiyaddii loo dhisay marba haddii ay weerar la kulmayaan tallaabadii ay qaadaanba inta aanan ka bixin wararka ku saabsan deegaanka mubaarak sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee halkaas laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in saddex askari ay kaga dhinteen ciidamada bangaraaf qaraxaas sidoo kalena afar askari ay kaga dhaawacmeen khasaaro nafeed ayaa ka dhashay koox tuugo ah oo rasaaseeya gaari dhakaab ah oo ku sii jeeday magaalada gaalkacyo gaarigan ayaa waxa uu socdaalkiisa ka dhaqaaqay magaalada muqdisho isagoona ku sii jeeday degmo ka tirsan gobolka mudug xilli uu marayay deegaan hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa jidka ku helay kooxo tuugo ah rasaas ayayna la dhicin inta la xaqiijiyey waxaana halkaa ku geeriyooday darawalkii waday gaariga meydkan ayaa sida la sheegay waxaa loo qaaday deegaan lagu magacaabo godin labe kooxaha dilka geystay oo aan heybtooda la aqoonsan ayaa goobta isaga baxsaday dadka rayidka ah ee ku safra deegaanada ay ka taliyaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa inta badan waxa ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa si qoto dheer uga hadlay doorashooyinka dimuqraadiga ah oo ay dowladda federaalka ah qabato waa kan uriye abubakar iyadoo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka uu shalay shaaciyey inay qabanayaan doorasho kolka uu wakhtigu ka dhammaado ayaa waxaa maanta barnaamijka diiradda jimcaha lagu falanqeeyey nooca doorasho ay mar weliba qabato dowladda federaalka ee loo yaqaano doorashada dimuqraadiga sheekh nuur mucallim cabdiraxmaan oo marti ku ahaa barnaamijka ayaa ugu horeyn qeexaya dimuqraadiyadda dimuqraadiya horta maxay tahay dimuqraadiyada oo doorashada loo nisbayhay amba loo aanayahay maxay tahay dimuqraadiga xugun dimuqraadiyaad maqli dadka tarjamay oo luqada gaalada yaqaana luqatu ladiina kafaruu waa ingiliiske ilan asal waxa u ah gaalo wixii kale waa wax uun barto ingiriis dhul dhanoo gaala haysatay ku magacaaban tahay ma garat marka dadka tarjama waxay yidhaahdeen waxay ka kooban tahay xugun iyo shacab macnaheeduna waxa waaye xugunka shacabka iska leh macnaheedu waxa waaye awaamirta inay bixiyaan oo nawaahi ay bixiyaan oo ay waxaana xaqa waxaana baatila waxaana qalada waxaana saxa ay yidhaahdaan waxaana talooyinkaas inay bixiyaan shacabka xaq u leh allah xaq u leh soo alla ma dhihin qur-aanka shacabka xaq u leh yidhaheen ayagu alaa lahu alkhalqu waalamru ayaguna maxay yidhaahdeen shacabka ah xaq u leh meel walbay joogaan macnaha waa dadka ayaa iska leh arrintaas gaalo ibliis u shuuhaaya waaye waxay leeyihin in alxukmu ilaa lishacbi xoogga shacabka iskale beentiin waaye allah yidhi in alxukmu ilaa lilah xukunkuna cibaado waaye haddaad waxaan alla ahayn xukunka ka qaadato macnaheedu waxaa waaye cibaadadii aad waxaad u yeeshay waxaan alla ahayn idan marka gaal gogo aad tahay mushrigaad tahay ilaahay wuxuu idhi walaa yushriku fii xukmihi axada wuxuu sheegay doorashooyinka dimuqraadiga ahi inay yihiin waxaanay islaamka shaqo ku lahayn isagoona soo qaatay daliil nabiguna wuxuu idhi sala allahu aley wasalam ismaandhaaf badanaad arki doontiinoo weliba hogaanka ku saabsane innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira cudurkaas marka uu yimaado maxaa dawaa u ah facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i raashidiina almahdiyiin carduu calayha binnawaajidi wa iyaakum wamuxdathaati alumuur marka nabi moxamed calayhi salaatu salaam dowladda islaamka asaa hogaamiyaya toban sano markii alla obsada waxaa ku xigay abubakr radia allaahu canhu waxaa ku dhiga cumar cuhmaan ha ku dhiga cali afarta khulafa saasay isugu dhaafeen ma jirto marka dariiqadaa saxdaa ee nabi moxamed calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanu calayhim ay mareen miisaanka kitaabka iyo sunnada iyo qaabka loo fahmayo loo fulihayo waa miisaanka muslimka qumanoo aakhira u xilhaye waxaa waaye kaa waaye axsaab laguma hayo marka wax axsaab layda oo tartamay ee siyaasadda u loolamay lama haayo warkaa ma garat waa marka wa iyaakum wamuxdathaati alumuuri fa ina kula muxdathatin bidca waa bidco iyo balaayo waaye bidca takfiiriya weliba kufri gaarsan waay tan dowladda federaalka waxaa hadda ka dhex jira loolan dad badan oo iyaga ka tirsan waxay doonayaan inay isa soo sharaxaan xilliyadan oo kale waxaa bilowda wax la yidhaahdo ololaha iyadoo musharax walba uu is ammaanayo haddaba sheekh nuur ayaa arrintaasi saaray miisaanka sharciga ummadda muslimka miisaankeeda oo masaladaas uga miisaana waxaa waaye ruuxa la doorahaayo asugu dacaayad furama ilaa alla asaa'ug falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu man ittaqa nafafkiina waxba ha dahirin oo ha buur saarina alla og ruuxa alla ka baqay kaasaana haddee dad ugu fiican muslimku marka ma qabiyo hallay doorto lacag lagu bixaayo dacaayad iyo ma qabiyo muslimka kitaabka ee sunnada ay marjic u yihiin waxaas ma qabiyo dadka dee mar hore laga marin habaabiye marjic looga dhigay ama dastuur looga dhigay marjic waa luqa farisiyo marjic waayo macnihiisiiye gaalada barnaamijkeeda dadka ku socda dicaayadaas iyo waxaas qaba waana shayddaan shaqadiisii shayddaan wees ammaana asoon ammaan lahayn ana khayrun minhu kuye marka wuxuu idhi aadda markaad aniga u sujuud i leedahay anaaba ka khayr badani allow waa qaldantee maad tidhaahidid malaa'igta iyo ibliisu sujuuda asaa khayr badani fiiri hadde was ammaana ana khayru minhu kuy ilaahayna wuxuu ku xukuma qalad ninkaasu marka waa ururkiisii asuguba ways og yihiin haddoo ilmaan arka adoogood waa towir mogta oday iyo ilmacayanuu maaga adoog uga dacwo adoogyaa ka daray isagoo haddoo ilmaan arka wuxuu sheegay in doorashooyinka dimuqraadigu leeyihiin dhibaatooyin badan waxaan ad u jeedid waxaa loogu talagalay in ummadda lagu kala qaybiyo ee dagaal waa laysku laaya waa ogtihiin inaan marka ogaano waaye waa meelaha niikada iyo heesta iyo banooniga wax loo furaayo ummaddiia waxaa la rabaa in diinta islaamka laga leexiyo kafaruu maad ku aragta waxa ku xiga wasaduu can sabiililah maxaa yaele qofka diinta islaamka hadduu barto wixii allah subxaanah wa tacaala ammaanay oo rasuulkiisu ammaanow dooraha wixii alle rasuulkiisu caayeen oo sharalbariyati ay ku tilmaameenna waa diida wixii alle rasuulkiisu ammaano khayralbariyati ay ku tilmaameenna waa qaadaha taasaa marka dagaalku aada u xun yahay waxaan arki jiray hadda nimankii kow iyo labaatankii sana kow iyo labaatankii sana ku talihayo dowlatu ridda ahayd oo soomaali u taliyahaya waxaan halka jira iidoo la leeyahay waxaa imaanaya maanta nin hebel odagaala hadda kahor jimco waa imaha layidhi markaasaa waxaa la safay ee warshada baastada ilaa laga gaaro madaxtooyada ah dadkii la safay ardayna u baahan yahay shaqaalihii dowladda ardadii iyo wax allaala wixii dowladda maaratay ay ka haysay ee barnaamij aa la safay jumca ma dukan gaalkiina waa baaqday taasaan xusuustaa ummadda sida loogu gelaya fiiri waa gaala la soo dhawaa nolow nolow soo dhawaa oo dowladda federaalka iyo ciidanka shisheeye waxaa u diwaan gashan wadaaddo u carbiyeysan inay dadka ka iibiyaan mashruucooda waxaana jira xadiid ay dadka caamada ah si khaldan ugu fasiraan waxaana arrintaasi siday tahay uga warramaya sheekh nuur mucallin cabdiraxmaan qaar bidyahan waxaa soo baxay aqoonta islaamka isxijihaaya oo xadiidkii nabiga sala allahu alay wasalam muslim fiisa wuxuu ku wariyay antum aclamu biamri dunyaakum xadiidkii macnihi sida ahay deliishanayo ku dhahaya wixii adduunya annagaa maarahayna wixii diinana fargashamayno yaa idiin sheega waxaas antum aclamu biumuuri dunyaakum waxa mubaaxa waaya xadiid wuxuu ka hadlaya ee wixii alla reebay ee adduun ku saabsan aakhira ku saabsan sidaasaan uga haraynaa wixii alla faray adduun ku saabsan aakhira ku saabsan sow u faraan u qaadahaynaa wixii mubaaxa soo maaha wixii haddaba maaragtay waa taan dhahayna almaslaxatu mursala taan dhahayna waa wixii mubaaxa laga wadaa ama wixii amar iyo nahyi wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu inaad marka inya tajia samayso gobol ka goosato islaamka inta kale aad ku dumiso waa shaqo aan naqaano xisbu shaydaana in badan ku shaqeeyey waa waxaan fahansanah waay maa nahakuma rabukuma can hadihi shijarati ilaa an takuuna malakayni nahyigii ibliis fasiroo kale waay fasirkuna sidaa maaha waa been tan marka yaan laydinku ajarin doorashooyinka dowladda federaalka waxaa maalgeliya reer yurub iyo maraykanka waxaana mar walba ku soo baxa dad dhalashadooda haysta kuwa thaqaafadooda iyo dhaqankooda leh iyo qaar hay-adahooda u soo shaqeeyey doorashadii farmaajo uu ku soo baxay waxay ka dhacday xerada xalane oo hoy u ah ciidamada shisheeye ee waddanka ku soo duulay tani oo siyaasiyiinta qaar ay la meeldhigeen doorashooyinkii uu gumaysuhu ku qaban jiray dalka lixdankii ka hor waxaa markaa dib u dhacay shirkii dowladda federaalka ka dhanka ahaa ee magaalada dhuuso mareeb uga furmi lahaa madaxda maamul goboleedyada maamulka galmudug ee uu fadhigiisu yahay magaalada dhuuso mareeb ee kulankan martigelinaya ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in maanta uu jimco ahayd in qorsho uu ahaa in kulanka la qabto balse ay dib u dhigeen sababtana ma uusan sheegin balse maalintii shalay ayaa sidan oo kale shirkan uu dib u dhacay waxaana sababay bay yidhaahdeen madaxda maamul goboleedyada oo qaarkood safarkooda kasoo dib dhacay habeenkii xalay waxaa la sheegay in magaalada dhuusa mareeb uu kulamo goongooni ah ku dhex maray qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada kuwaasoo badankooda dhaliilsan habka ay dowladda federaalka ah wax u wado ugu dambeyn maamulka galmudug ee martigelinaya kulankan ayaa wuxuu sheegay in maalinta berita oo sabti ah uu shirka si toos ah u furmi doono maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dooro u qabtay bahda caafimaadka ee degmooyinka jilib iyo saako wariye cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkan inoo faahfaahinaya munaasabad gebagaba u ahay dooro muddo u socotay bahda caafimaadka ee ku dhaqan magaalada jilib ee walaayada jubbooyinka ayaa halkaasi lagu soo gebagabeeyey qaybaha kala duwan ee bulshada qaarkood ayaa munaasabada ka qayb galay waxaana ka mid ahaa sheekh maxamed abu cabdalle waaliga walaayada jubbooyinka waxa uu bahda caafimaadka kula dardaarmay inay aqoontooda kor u qaadaan haddii ay tahay midda diiniga ah iyo haddii ay tahay midda maadiga ah ee ay ku shaqeeyaan awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadnaqayaa noo suurto geliyey dowladan aadka u qiimaha badan waa dowro sanadkiiba laba jeer ka dhacda wilaayada jubbooyinkana ay qabato waxa weeyaan dhowr goobood ayay hadda dowradu ka socotay sida saakow iyo jilib dhowr qodob baan isleeyahay bal aad bahda caafimaadka gobolka aad bal aad kula dardaarantid qodobka ugu horeeya waa itqaanu lcamal shaqada aad haysaan inaad waxa weeyaan aad isqaanisaan oo aad sugtaan habeen iyo maalinba aad u soo jeedaan dadka muslimka ah ee wilaayada ku dhaqan dawayntooda iyo ka warqabkooda waxaan kaloo kula dardaarmayaa inay raxmad iyo naxariis u fidiyaan dadka muslimiinta u imaanaya ee bukaanka ah waxaan kaloo kula dardaarmayaa in mustawaha xagga cilmiga ama cilmiga sharciga ha noqdo ama cilmiga hadda aad waxa weeyaan aad taqaanaan oad ku shaqaysaan oo cilmiga caafimaadka waa in qofka uu hormariyaa waa in meesha uu joogay uu hore uga socdaa isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu bahda caafimaadka kula dardaarmay inay dadaal dheeri ah muujiyaan islamarkaasina saacad waliba la heli karo dhakhtar iyo isbitaal shaqaynaya waxaan kaloo aan kula dardaarmayaa waa in habeen iyo maalin isbitaalladu waa inay furan yihiin qadiyaddaas hadda waa qadiyad laga maarmaan ah waana la is-amray habeenkii sagaal saac habeennimo waa in dhakhtar la heli karaa xarun caafimaad oo dadka lagu daweeyana waa in la heli karaa oo toos waxa weeyaan dhakhaatiirta loola xisaabtamo Een, waxaan kaloo kula dardaarmaya dhakhaatiirta weliba gaar ahaan kuwa dhakhaatiirta taqliidiga dhakhtar dhaqameedka la yidhaahdo dadka maqasyada waxa weye bacaha ku wata iyo sakiinada waxa weye bacaha ku wata waa in waxa weye ummadda laga laga qabto maxaa yeelay ayagaaba laga yaabaa cudurro badan inay faafiyaan maqasku hadda waxa weeye ilmo ku guday baa laga yaabaa ilmo kalena inuu isagoon dhaqin uu waxa weye qof kale haddana uu camaliyad ku sameeyo waxaa ka mid ah kuwa daandiistayaasha oo gowsaha bixiya waa in lala xisaabtamaa meelaha caafimaad darradu ay ka imaanayso waa in dhakhaatiirtu ay ka warbixiyaan oo ka soo jawaabaan munaasabad tan la mid ah ayaa waxa ay ka dhacday magaalada saako taa oo iyadana lagu soo afmeerayey dowro muddo u socotay bahda caafimaadka dadkii ka qayb galay waxa ay muujiyeen muhiimadda ay dowladani lahayd iyo kaalinta dhakhaatiirta looga baahan yahay maamulaha isbitaalka saako ayaa ka mid ahaa dadkii goobta ka hadlay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد إلهي أسامة حسن خالق عزيز كأها نو كل مي خير كان فراها بدن وما أنت أنقص قتمينو دورة سعتشان مالموت دورة داس الله قبتي هو الودننا اسبتالك دقمة ساكو دورadaas waxay ka koobneed doora sharci ah oo cilmi ah iyo doora caafimaad ah waxayna socotay muddo shan maalmood shacaarka dowladu wuxuu ahaa faclam annahu laa ilaaha ila allah waxaana lagu qaatay casharo baradan casharahaas ay ka mid yihiin alwalaa walbaraa iyo istiqaama intaas cashara lagu soo qaatay waxaa kaloo lagu qaatay casharada caafimaadka waxaa ka mid ahaa gargaarka degdega ah first aid iyo qaybaha jirka oo kale diagnosi cuduradaas qaarkood cudurada faafa iyo kuwa aan faafin waxyaalo badan ayuu lagu qaatay muddo shan maalmood socotay baaraka allahu fiikum dowladaas oo ay bixinayeen cu- culamo khayr allah ha siiye wanaagsan iyo doctoorkan oo qaybta caafimaadka uu bixinaya doctor awlaq baaraka allahu fiikum marka insha allah dowladii si fiican ayay noogu soo gabagabowday insha allah aniga intaas ayaan kusoo koobayaa wasala allahu calaa sayidina mowlana maxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam sidoo kale sheekh abuu muslim ayaa dardaaran u jeediyey bahda caafimaadka markaan dhammaantiin aan idinku yeeraya magaca dhakhtarnimo waa caamada siday u arkayso caamad moogtahay kulligiina dhakhaatiir unbaa u tihiin laakiin gudaha marka loo soo hogalo xaqiiqda dhakhtarku waa mid iyo labo laakiin waxa weeyaan waa jihaas aan kala maarmin jir iswada haysta wey qayb qayb ka maaranta aan jirin dhakhaatiirtii baa tihiin marka waxaa kaloo muhiima al-itqaanu alcamal camalka qofka inuu itqaaniyo bulshadii baad qayb ugu jirtaa ood ka anfacaysaa waa inaad itqaanisaa oo aad sugtaa camalka waxaa kaloo ka mid ah xusnu lkhuluq dabeeco wanaagsan inaad kula dhaqanto waxyaabahaan aadkii aadka ugu bogay een, dhakhaatiirta tiimkan ishaysta ee degmada saakow sida isugu duuban yihiin dhakhaatiirtooda madaxdooda kulli aad iyo aad bay runtii cajib gelisay waxaa kaloo ka mid ah alsamcu waaldaacatu waalindibaad waa inaad ismaqashaan oo aad is adeecdaan oo dad hoggaansan aad noqotaan arrimahaas waa la- waa laga maarmaan alistifaada wal- bilwaqti waqtiga qofka waqtiga ninka faa'iidaysanaya waa inuu noqdo xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada haddii ay yihiin kuwa iyada ka tirsan iyo haddii ay yihiin kuwaan ka tirsanaynba waxay u qabataa dowlaad isugu jira diini iyo qaybaha kale ee bulshada lagama maarmaanka u ah halka warkaan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan kulan looga hadlayay dhibaatada ay xabashada itoobiya ku hayso bulshada deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ayaa deegaankaas ku dhex maray xubno ka tirsan wilaayada hiiraan iyo sidoo kale waxgaradka halgan wariye haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulankan ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo macruuf oo ku dhowaad soddon kilomitir u jira deegaanka halgan ee hiiraan oo ay ku sugan yihiin ciidamo xabasho itoobiyaan ah mas-uuliyiinta halkaa ugu magacaaban walaayada hiiraan iyo waxgaradka deegaanka ayuu kulanku u dhexeeyey iyadoona looga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin sidii laysaga dulqaadi lahaa duulaanka xabashida waxgaradka iyo kulanka hadalka ka jeediyey ayaa sheegay in itoobiyaanka ay xirteen ceelka biyaha ee laga cabo magaalada sidoo kalena ay mararka qaar geystaan dilil ka dhan ah dadka rayidka ah waxayna wacad ku mareen inay halgan la geli doonaan amxaarada halkaasi ku sugan ciga axmed cumar jimcaale waaye nimankaan ayagu sidoodaba horta hadda wax tadaakula naguma bale meeshay ku xaraysan yihiinoo meeshay ka muuqdaano inay socod kugu maraan socodna ku laabtaan magaalada maahane wax kale oo haba yaraatee ay nagu leeyihiin oo galaan gala male ninkood sooma gala magaalada markay marayaanna iyagoo qoraga een, ku haaya riishada farta ayay maraan oo aad isleedaama kugu soo daya xabad ciriiri weynay qabaan amxaarada lafteedaa go'toonsan diyaaradaas waxay u keento doofaaradoodii waxay meesha ku cunaan intii ay joogto dhib laga bixi maayo hadda ayuuba xanuunkeedu nahaa magaalada halgan waxay leedahay saddex matooro ayay lahaaday mid ayaa ugu biimacaanay oo dadku cabi jiray kuwa kale xoolaha loo adeegsan jira kiina waxaa goosatay mushrikiintaa goosatay siligaa ugu wareegsan biyo looma doonan karo halka ceeloo noo shaqeeya waa ceel ay dhaqaatiirtuba yidhaahdeen biyihiisana lama cabi karo waxna laguma karsan karo lagumana qubaysan karo dhibkan waxaa looga bixi karaa awalan ilaahay oo qaado haaniyan ficil oo loola tago ficil oo yacni u baahan waxay u baahan tahay wax kale maahane awooda haysataa awood ka xoog badan la isugu geeyo diyaaraan u ahaynay horeyna diyaaraan ugu ahaynay haddana diyaaraan u nahay wixii qalab ay haysanaha noo keentay walaayada waa gelaynaa insha allahu tacaala oo ficlan waa dagaalamaynaa waa la dagaalamaynaa bulshadan dagaal diyaaroodii aniga cabdi cumar dacmiyaa la yidhaahdo ku magac dheer laakiin cabdi cumar cabdi cumar deegaanka halkan gaasaa soo gashay markay soo gashay haddana waxaan goosannay gaalada wax annaga aho inaynu u tegin waxna aan laga gadan looma timaado hadda saacad alisa looma timaado annaguna uma tagno maalin idoo kolonyaha dureerta baa u jeedaynaa laakiin wax isdhexgala iyo wax wax ka iibina iyo wax lugahay lagu leedahay male waxaan leeyahay waa iska kicinaynaa ilaahayna waa laga kicina akhris iyo gacantaba horta waa iska kicinaynaa xiriirna ma lihinoo hadda dad waxaa jira xoogaa la sheegaayo oo u dhegraaricina xiriir aan leynahay iyo dhegraaricina ma jirto waana iska kicinaynaa dhibaato badanaa ka jirta marka degmada waxaa ka kooba biyalaan nimayba naga dilin nin hab in socdo ay dhagreenaa ama dhiiggiisa aan arag waxaan yidhi ninkaad naga disheena rabno waxay yidhi annagu meesha baryo kuma joogno xoogaan ku joognaa ninna idinkama dilin xoog haddaad noqdirti weliba haddaad dacwo qoriydiin waa idinla qoraynaa waxaa kale yidhaheen maad nimankan wiilashiinna waa idinka soo dhex duulaa maad la hadashiina yidhi waa la hadalnaan yidhi waxaa kula hadashana yidhi dariis intaan u jeedno amxaaro dagaalka joojimeyna la yidhi nin kornaylkaa waa qotay ilaa hore buu ogyahay wax kale looguma jawaabo dariiskaa intaan arkayno ma joojinayna la yidhi habashada tuubiyankaas halkan joogo sidaan isku kaashanaba walaayada iyo annaga iyo shacib saan u leynahay uurkana waa ka necabnahay ilaahayna waxaan ku baryaanay ilaahayga dulqaado gacanna waa ula tegaynaa oo muxuu ahay hadda annagu ma elihin seexamayno kulankan ka dhacay deegaan hoostaga halgan ee hiiraan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaanahan kulamo xiriira ay walaayaadka ku dhex mariyeen qaar ka mida waxgaradka beelaha soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan walaayaadka kuwaas oo looga hadlayay arrimo muhiim ah waa mahadsan tahay haashim warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waynaga intaa